galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ibraahim bal inoo soo qabo dhambaalka ugu horreeya galabta waa tahay nuur dhambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray nimcaan jaamac maxamed xasan maxamed cabdulaahi yaasiin jaamac maxamed cabdiraxmaan shiine najma caydiid xidhe cabdiraxiim caydiid xidhe iyo deeq maxamed cabdulaahi suuri maxamed diriye cali axmed guure iyo xasan ismaaciil maxamed waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan caydiid xidhe iyo nasre cali barre oo wiil ugu dhashay magaalada burco ay leeyihiin wiilkaas allaha ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkii iyo dadkiisa waxtar aamin ayaa leenahay haddaan durayow dhambaalka dhankayga ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray hooy xalimo cali maxamed iyo maxamed muuse jilacow zahre xasan nuur iyo odaygeeda iyo carruurtooda maryan xasan nuur iyo carruurteeda iyo raxmo xasan nuur iyo carruurteeda nimco xasan nuur iyo odageeda iyo carruurtooda adnayaanan iska reebin iyo dhammaan reer xasan nuur gacal waxa ay u hambalyaynayaan cabdulaahi xasan nuur iyo jamiile abuukar gandi oo khamiistii aanu kasoo gudubnay ku aqalgalay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaan leenahay isku waara guri nabad ah barakooba bashbash iyo barwaaqo aamiin waxaa dhegeystayaasha nuurow aan u soo qabanayaa heestan uu qaado khaalid kaamil
People
dhambaalkana waxaa nuur uu nooga yimid aabe xasan maadey ibraahim iyo hooyo jawharo nuur maxamed hooyo faadumo cabdow cabdi xasan maadey siraaj xasan maadey iyo liibaan xasan maadey iyo hodan xasan maadey iyo aamino nuur xabiibo nuur iyo cusmaan nuur iyo maxamed nuur iyo cabdi maxamed oo ku magac dheer madnuurey dhammaan dadkaasi waxay taaniid kal iyo laaba gaarsiinayaan saytuun xasan maadey iyo cabdixamiid macalin aadan oo meerkood uu ka qabsoomay xerada qaxootiga ifo ee dalka kenya oo ay leeyihiin isku waara heesta aan dhegeystayaasha u soo qabanayo waa caashiqu wadaad ma leh codkii aamine cabdulaahi
werigeeda duunyada wakhtiga qusaacida midna waayaha xidha labadaasi waxaan hayay halooga waayo waa nin iyo waagi werigeeda duunyada wakhtiga qusaacida midna waayaha xidha labadaasi waxaan hayay hora looga waayo waa nin iyo waagii aniguna wasiisiga waxaa waaye idan la hayaa igu wacan waxyeelada wiishbayda sara kacay aniguna wisiisiga waxaan wayda la hayaa igu wacan waxyeelada wiishbayla sara kacay caashaqu wadaad male walaloona kuma hadhooy waan waana kala tage caashaqu wadaad male walaloowna kuma hadhooy waan waana kala tage waxbahay dabiibina awidka aan isaragne waxbahay dabiibina awidka aan isaragne webi bayla sara tegay wadadiina ka aanbaday sida weelda loo shamay biyo looga wabiyaa waanadu idhaaftaada cunimada wanaagsani webi bayla sara tegay wadadiina ka aanbaday sida weelda loo shamay biyo looga wabiyaa waanadu idhaaftaa culimada wanaagsani ama iyo wateniyo walduxaatiyo idin hadayagu wareejaan walbahaarku imaadhigo ama iyo wateniyo walduxaatiyo idin hadayagu wareejaan walbahaarku imaadhigo caashaqu wadaad male walaloona kuma hadhooy waan waana kala
yuurura waabayday maqan waranka halbowlaha waageerka halistiyo wadnahayga kala jaray intiyaana waalay wahabkaygu yuurura waabaydaygu maqan waranka halbowlaha waageerka halistiyo wadnahayga kala jaray intii aana waalay
markanna waxaa gacanteeda ku soo dhacday dhambaal si qurux badan loo soo qoray waxaana diraya dadka kale ah hooyo shamaad xaaji soofe iyo carruurteeda oo kale ah nasre garaad cali buraale iyo ilhaan cali buraale kamaal cali buraale fawsiya cali buraale sucaad cali buraale ismaaciil cali buraale axmed shaakir cali buraale iyo leyle cali buraale idil cali buraale iyo jibriil cali buraale dadka kale ee dhambaalkani ku jira waxaa ka mid ah fartuun axmed iyo xuseen nuur xaaji waa waryaheennii dalka kanada oo ku salaama saaxiib maxamed cilmi iyo khatre faarax iyo leyle sheekh dhammaan dadkan oo kala jooga magaalooyin kala duwan oo ku yaala kanada maraykanka yurub iyo afrika waxay dhambaal hambalyo ay u dirayaan cabdiraxiim axmed saleebaan sancaad iyo marwadiisa caashe maxamed salaad oo ku aqalgalay magaalada amsterdam ee dalka netherlands kowdii bishan aynu ku guda jirno ee november ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka waxaanu leenahay hambalyo barakooba guurkiina ha noqdo mid lagu farxo wiil iyo caano gabarh iyo caano aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabanay heestani dabacsan ay ku luqaynayso fanaanada codka macaan farxiya fiska
jacaylku hogaani suray hamuuntuna iguma yaraa ilowguna igama baxo ehe afkuna hadalkaaga iyo adaaqii welimatayhiin allaismagacaagi noqoy adiga adiga magacaagi noqoyehe afkuna hadalkaaga iyo adaaqii welimadayhiin allaismagacaagi noqoy adiga adiga magacaagi noqoyehe beerkayga adaa hantiyey bogayga adaa harsaday beerkayga adaa hantiyey bogayga adaa harsaday hankaan adiga dabraday haliyay kala kula mastimo huba huba adigayga badan hoy hubaal hubaal adigayga badan beerkayga deegaanka bixine habsami socodkaaga iyo horjoogkaagu igama lumo habeen qurara kama lado adiga habeen qurara kama lado habsami socodkaaga iyo horjoogkaagu igama lumo habeen qurara kama lado anigu habeen qura kama lado beerkayga adaa hantiy bogayga adaa qabsaday beerkayga adaa hantiy bogayga adaa qabsaday hankaan adiga dabraday xaaliyay kala kulama simo huba huba adigayga badan hoy huba huba adigayga badan beerkayga adaa hantiyey bogayga adaa harsaday beerkayga adaa hantiyey bogayga adaa harsaday hankaan adiga dabraday xaaliyay kala kulama simo huba huba adigayga badan hoy huba hambalyadani waxay naga soo gaartay maxamed sugow barqadle iyo xaashi cali qoodhax abdulaahi maxamed qurbac xasan cabdulle guud iyo faarax maxamed jarar raceeye iyo muumin cali guure cabdi muumin ilcadde iyo shuuriye yuusuf cabdimadoobe dhammaan dadkan oo kala jooga soomaaliya kenya uganda u k iyo meelo kale waxay u hambalyeynayaan maxamed macow baare iyo zamzam cali yuusuf oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka geed samo ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya waxaan leenahay maxamed iyo zamzam isku waara ubad khayr qaban allah idinkala siiyo aamiin annaguna waxaan idin raacinay heesta sida dhuuxa boorame iyo fanaanka maxamed aadan isaaq sida dhuuxii boorame dhirtuwada udgoonay dhaamel ku yaalay ubax wada dhalaalo dhambaladu casaadeen dhaxadu ay furuu tahay sida dhuuxii boorame dhirtuwada udgoonay dhaamel ku yaalay ubax wada dhalaalo dhambaladu casaadeen dhaxadu ay furuu tahay sidabaad u dhiiganto debi baxay la moote waad igu dheerte sidabaad u dhiiganto debi baxay la moote waad igu dheerte Ilaahay ha ku arkaa wanaag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe Ilaahay ha ku arkaa wanaag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa da'ay ama dhibica roobka siilaygu dhehe ama lama dheebiyood dulbiyale ku yaallo webi dhinaca saare sida dhowr guyoo da'ay ama dhibi caroobka siilaygu dhehe ama lama dheebiyood dulbiyale ku yaallo webi dhinaca saare doolay sidaasba dhimirkaygu raace umaan dhaafi karaaye doolay sidaasba demirkaygu raace umaan dhaafi karaaye ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe ku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhigannaa waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhigannaa
waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray astiin cawil axmed iyo xamde cawil axmed iyo nasteexo cawil axmed iyo xaawo luul cawil axmed iyo ayeeyo xaawo axmed gaab abtimahad astaan muuse maxamed mahad astaan iyo faadimo mahad astaan iyo xaawo mahad astaan iyo cawil mahad astaan habaryeer barne astaan dhammaan waxa ay joogaan soomaaliya kenya maraykanka iyo yurub iyo meelo kale waxayna taaniid gaarsiinayaan maxamed cawil axmed iyo maryan maxamuud oo ku aqalgalay magaalada boosaaso oo ay leeyihiin arooskiina aamiin daanda hambalyada dhankayga ugu dambeysa waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah aabba aadam garabey iyo maamo suldaano sabriye fartuun aadam garabey farxiyo aadam garabey iyo hadan aadam garabey hani aadam garabey amiire aadam garabey iyo dhammaan reer aadan garabey waxaana ay u hambalyeynayaan doctor yuusuf aadam garabey iyo marwadiisa maryam maxamed ibraahim oo gabadhooda curadka ah ee ugu dhalatay degmada buur hakaba hakaba banaanshe waxaan leenahay soo barbaar oo noqotii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacdo aamiin waxaa fiicnaan lahayd inaan idiin saarno heesta hakaba banaanshe balse waxaan idin haynaa heestani layaab kale ay ku wada luuqeynayaan fanaaniinta saciid khaliif cali iyo zaynab cabdulaahi hindhiso intaasna waxaa ku dhan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waxaana wadajirida kugu soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukaari anigoa ibraahim xasan garabey daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo wayelnimada way fiican tahay waaya arageeda wayelnimada way fiican tahay waaya arageeda duqunba waqtiga jooga iyo garan wadkeedeha garan wadkeede duqunba waqtiga jooga iyo garan wadkeede garan wadkeede waraabuhuba wiig buu qadayo wabax la mooda waraabuhuba wiig buu qadayo wabax la mooda ay
علنا كلا والوالي علنا كلا وريد علنا كلا والوالي علنا كلا وريد وايهيو أدمغو اسم وايدوني اسم وايدوني عينك لا والوالي عينك لا وريد عينك لا والوالي عينك لا وريد وايهيو أدمغو أي اسم وايدوني اسم وايدوني
waxaad hilib wixii foorar shawafaalar culus waxaad hilib wixii foorar shawafaalar culus wahabiyo waxa igu noqdee waran colaade waran colaade wahabiyo waxa igu noqdee waran colaade waran colaade wargaysyadaba waagays ano ku waramaya wargaysyadaba waagays ano ku waramaya ayna kala walwaalin ayna kala wareen ayna kala walwaalin ayna kala wareen waayihiyo aadmigu isma waydoone isma waydoone ayna kala walwaalin ayna kala wareen ayna kala walwaalin ayna kala wareen waayihiyo admigu isma waydoone isma waydoone
وبهرة وقن عضلك وهالشقيد وبهرة وقن عضلك وهالشقيد ويشوب ورمه مبكراني ويرح دير كده ويرح دير بيركي waraabuhu ba'wiig buu qadayo wabax la mooda ayna kala walwaali ayna kala wareeg ayna kala walwaali ayna kala wareeg waayihiyo admigu ay isma waayiduni isma waayiduni